Ururka Dhalinyarada Mustaqbal oo ay ku midoobeen dhalinyaro ku nool magaalada Beledweyne ayaa bilaabay ururinta lacag loogu talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta ah ee ay saameysay fatahaadda. Dhalinyaradan ayaa ka hor inta aysan bilaabin ololahan waxa ay xog ururin kasoo sameeyeen goobaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah gaar ahaan xeryaha barakacyaasha. Cabdi Goomey Cabdi oo ah gudoomiyaha ururka Dhalinyarada Mustaqbal ayaa Radio Baalula uga warramay ololahan ay bilaabeen.
wallaahi waa waxaa jira gudoomiye meelaydha jira guddi oo gaaraya sagaal guddi ayaa jira sagaalkaas guddi waxaa weheliyay gudoomiye anoo ah iyo gudoomiye ku-xigeenkayga iyo xogahaayahayga kadib waa tashanaa markii aan tashanno kadib xaalad walba oo jirta markii ka tashanna gudoomiyaha ayaa laga rabaa marka inuu dadka waca oo wixii micnihii nin walba wuxuu awoodo uga qaada kadib lacagtaasi oo guddiga la hor keena waxay gaaraysa kadib markii meeshii ku habbooneed aa lacagtaas la marsiiya ma aha wax oo nin walba iska aruurinaayo wax walba nidaam ay leeyihiin nidaama uu dhisayay ururka nidaamkaasaa mar walba ku dhaqaaqnaa iyo shuruudo ayaa jira oo guddiga soo saaraan mar walba guddigaas wixii soo saaraana iyo ayaan ku dhaqaaqnaa mar walba ma aha wax oo aniga naftayga ani naftayga wax walba maiska ma- maiska maamuli kari aniga hogaankii ahayaa laakiin waxaa i maamul an naftayga sagaal guddi ay maamusho sagaalkaas guddi qodobkii soo saaraana ayaan ku dhaqaaqaa oo u dhow gobolka ama deegaan ka baxsan haddii noqdaa in si u dhaq si hab aan ugu jawaabna haddii xitaa aan waxba haynin jeebkeena aan wax isku aruurina oo saas u gaar u gaarsiina dadkaas oo dhibaataysan ama wax walba oo ku saabsan oo adiga oo micnihii qof hadduu maanta meel miyi ah ama meel baadiye ah dad oo wax oo micnihii dadaa wax ku noqday ama dadaa aa meeshas ku dhibaataysan haddaan allah si aan u gaarna ma mar dhaaxay waxaa laga yaabaa in jeebkeena aan isticmaalno si aad oo hadda kuu sheegay marka dad saas u tashtiyaan nahay dad hadday tas- dad haddii tashtaan oo is aaminaan waa waxaa waaye horumarka meeshuu ku dhib yahay meeshaas waa